degmada kismaayo ee maamulka jubbaland wayba ku dareer dhismayaal wadooyin xaafado taaseyta iyo fulyayta dowlada hoose wayna maamulkuiska sheegay in hadafkuusay in dhammaan xaafadahoo dhan la saaray jidid laami e xaafada faanoole iyo hadda laku bilaabay dhismo wadooyinka taaseyta oo bulshadu si eeday handhawaayeen maadaama wadooyinka xaafadaaseyta iyo haayanhano burbursun oyo markaaseyta in helna wal dhismii dayactira in muddoe gudoomiyaga xaafada faanoole waana agaasimaha waxda deegaanka iyo isbedelka cimilada degmada kismaayo mudane cabdifataax aadan cabdulaahi iyo kuwerbi habsamin soodka shaqada laku haaya jidadka koowaad gaar ahaana isgoyska xaaji jaamac bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iskale hadda waxaan ku sugannahay wadadan cusub ee la dhisayo magaalada kismaayo ee wadaan wol banku bosishonkan hadda aan taagannahay waa xaaji jaamac xaafadda faanoole wadadani waa wadada ugu dheer wadooyinkii marfuucu uu qabtay nagaad wadadani waxay ka soo bilaabanaysaa caymiska waxay soo maraysaa isgoyska sinay waxay soo maraysaa godka biyaha meeshii la dhahayey suqyaasiin bay soo maraysaa warshadda halkan ay laamigan kale ee dekadda aaday warshadda mara ay ka soo fuulaysaa halkan xaaji jaamac bay aan taagannahay waa xaaji jaamac vf madow way maraysaa calanley bay halkaa ka dhex baxaysaa waxay maraysaa taalada nabadda meesha loo bixiyey hadda ee taalada laga dhisay laamigaa cusub waxay ku daraysaa iskuulka iftin bay kaga daraysaa laamiga wadooyinka ugu dhaadheer ee ugu quruxda badan ee marshuucan lagaga guulaystay bay maaragtay tilmaamaysaa waxayna u socotaa si hamsami leh oo nabad leh oo bilaa corrubtiona oo maasha allah boqol kiiba boqol la dhihi karo marshuucan waxaa wada dowladda hoose waxayna u wadaa sidii loogu talagalay maasha allah marshuucan waxaan rajaynaynaa insha allah inuu si fiican noogu dhammaado oo maaragtay sidii loogu talagalay ah waddadanama waa waddooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay haddii la dhaho dherer iyo haddii la dhaho ballacba marka waxaan rajaynaynaa inay bilic ahaan iyo qurux ahaan wax weyna iska beddelaan markay waddadan ay dhammaato magaalada kismaayo sidoo kale waxay yeelanaysaa magaalada kismaayo drinij sidii waddooyinkii hore oo kale hadda aarga waxay ahaan jirtay beriga hore biyo fadhiisi hadda waxaa loo sameeyey drinij ku daraya outfall oo baddaa ka baxaya oo furihi qafille xilliga baddu kacsan tahayna la xidho xilliga roobku da'ayana biyuhu ay ka baxaan oo la furo waddadan siisamkan oo dhanna waa la ysku xidhayaa insha allah sanadkan gudihiisa waxayna noqon doontaa magaalada kismaayo meel loo soo dalxiis tago oo qurux badan dhirinijkeeda iyo maaragtay biyosaarkeeduna hal siisamuu yahay oo isku xidhan yahay oo biyahaasi ay badda ku daraan nadaamkana insha allah waxaan rajaynaynaa maaragtay inuu ku dhammaado sidii waddooyinkii hore si maaragtay buuqla'aana dadka reer kismaayana waxaan u sheegayaa maaragtay waddada inay ka qayb qaataan oo iyagu ay qayb ka noqdaan oo waddada ay ilaashadaan hadday qashin ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd biyo iyo hadday ahaan lahayd maaragtay waxyaalaha garaafada ah ee maaragtay laamiga loo geysanayo ama jugta garaafada ku ah dadku waa inay dareemaan lahaasho wax la dhaho ownership waa inay dareemaan insha allah waxaan rajaynaynaa sidii hore ay uga qayb qaateen maaragtay bulshada kismaayo qaybaheeda kala duwan wadooyinkan inay uga qayb qaataan waxaana rajaynaynaa maaragtay insha allah sida ugu quruxda badan inay ku dhammaan doonto wadooyinkan waxay leeyihiin dhirinijiyo ku xidhaya dhirinijyadii hore oo kale siday biyaha ay badda u galaan insha allah haddana waad aragtaan say waddadana ay u socoto waddadan waa waddooyinka ugu dhaadheer bay ka mid tahay ee maaragtay marshuuca insha allah waxaan rajaynaynaa waddadan si fiican bay u wadaa dowladda hoose magacayga anigana waxaa la dhaha cabdisaax aadan cabdulaahi waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu dhismo badudunya weybayo walbadan ku bedeli doonta nsdareerowka dadka iyo baabuurta xaafadda faanoole ee degmada kismaayo